meel la yidhaahdo aal cali iyo u dhaxayso buqa qable oo la yidhaahdo wadxo ayaa waxay ka sameeyeen xeerar tababar iyo meeceel cali shan iyo toban kilomitr xagga koonfur kasoo xigto labadaa meelood oo ay dhalinyaro fara badan ku tababarayeen ciidan badan ay isugu keeneen iyagoo raba tababar inay muxuu ahay xero ayaa laga war helay marka diyaaradaha duqeey marka waa khasaaro badan iyo dhibaatooyin badanaa kasoo gaari dhaawac badanna waay leeyihiin geeridooda lama qiyaasi karo marka kulley xogtaasi si saxi dad iyo gudahooda ku jiro oo xogta noo soo gudbiyaan lawadaag la wadaagnay xogtii rasmiga ahayd ayay muxuu aha ayaan ka sugaynaa hadda haddii ilaahay yidhaahdo afar iyo labaatanka sac oo fooda nagu soo haya iyo khasaarihii gaari taasna saas ay wax u gaareen
waan gasay marka laga hadlayo istaraatiijiyadda howlgallada oo xagga dhulka ay ciidamadu ka wadaan deegaano dhowra ay ciidamadu la wareegeen oo ay ka mid yihiin deegaanka buurweyn sidoo kale deegaanka fidow ilaa iyo inta u dhexaysa magaalada beledweyne aad ka soo dhaqaaqdeen bal deegaanadaasi maxaa khasaaro lagu gaarsiiyey shabaabka guulihii aad ka gaadheen haddii ay jiraan maxaabiis aad ka qabateen haddii ay jiraan hub iyo risaas aad kala wareegteen bal arrinkaasna maxaad nagala wadaagi kartaa tali aada iyo aada aad mahadsan tahay khasaaro badanaa soo gaari oo guulaha hadda maanta la taaban karo waxaa kamid ah nimankii miinooyinka samayn jiri oo qaraxyada weliba raggii ugu cuuslaay oo qaraxii soobaka qayb qaatay ayaa halkaas aanu ku dilnay nin mine agnes muxuuha u shaqayn jiray oo oo fakadiyo iyaga u galay oo hadii aala kuroyahay iyaga la shaqaynayo meeshaan ku dilnay nin kaleento ajanabi oo dhalashadiisu inay tahay aan filaayo bakistan oo isla qolada miinada dhigta waxna macallin ah oo miinada tababartana meeshuu ku dhintay rag badan oo qoladii miinada dhigaysa meeshaas ku baaba-ay iyo ciidan kaleentaba marka guula la taaban karaan ku gaarnay loogana heri maayo intaa waa la daba soconaa insha allah haddii ilaahay idmo god kasta oo ay tagaan waa looga dabagalaa